haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o e da waxaa soo jeedinaysa sahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan isticmaalka internetka iyo adeega tiknolojiyaddu waa kuwa haatan dunida aada ugu baahay soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meelaha sida weyn looga isticmaalo baraha bulshadu ku kulanto noocyadooda kala duwan qaybaha kala duwan ee bulshada da' kastoo ay leeyihiin ayaa kasoo dhex muuqda barahaasi ay bulshadu ku kulanto dadku way ku kala aragti duwan yihiin saamayn togan iyo mid taban ta ay ku yeelatay nolosha bulshada gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada iyo xidhiidhka qoysaska wariyaha v o a magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa toddobaadkan u kuur gashay nolosha dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso iyo saamaynta internetka iyo baraha bulshadu ay ku leeyihiin waxaana ay kusoo diyaarisay barnaamijka bandhiga ee toddobaadkan mahadsanid sahro isticmaalka baraha bulshada ayaa dadweynuhu siyaabo kala duwan u adeegsadaan waxaa jira dad si wanaagsan uga faa'iidaysta xogaha iyo aqoonta dhex jiifta aaladda internetka dhalinyarada ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwa ugu tirada badan ee isticmaala tiktok facebook iyo wixii la mid ah sidoo kale waxa uu abuuray saameyn dhinaca dhaqaalaha ah iyo hoosu dhac ku yimid waxbarashada ubadka soo koraya oo ay bulshadu walaac ka muujiyeen sanadihii u dambeeyey maxamed khaliif cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta goolis xarunteeda magaalada boosaaso ayaa ugu horeyn inoo sharaxaya sida ay bulshadu uga faa'iidaysato isticmaalka internetka wuxuu sahlay xiriirkii dadku sahlay aqoontiibuu sahlay marka wixii o dhan ba maanta waxay ku xiran teknolojiyad bay ku xiran wax teknolojiyad ka dharla oo aan teknolojiyad maanta aan aan aan teknolojiyad khuseyn maba jira nolosha waxbarashadii transactionskii maaliga ahaa wax iibkii communicationkii maamulkii mararka qaybtood in lasoo minguuriyo dhaqamo qalaad soo qayb kama aha bini aadan badan baa meeshaan isticmaalaya qof kastana wixii uu waxbuu ku gudbinayaa dad baa waa laga yaabaa inay dad ay waxma dhex marsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaalaha ashixumaha warka waa negati negativkiisa ka mid disadvantageka ama faa'iida darooyinka lagala kulmay ka mid tahay lakin waxaa lagu xadayn karaa dad dadkan waxaan ka shaqaysanayana siyaasado cadcad iyo restrictions ba bay kusoo rogaan mujtamacaadka muslimka waliba shirkadaha ka shaqaysta oo adeegyadaa bixiya waa sayf intuu xadayn waa sayf laba af leh oo dhibaatada waa leedahay qofkana waxaa rabaa de inuu ilaahay caqli buu siiyey inuu waxyaalaha noocaas o kale iska daayo waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu mataqaana uu ka isticmaalo wixii kale waa foodgaray iska daayo maxamuud cabdi dhonge oo ah aabe ku nool magaalada boosaaso ayaa rumaysan in isticmaalka baraha bulshadu uu dhibaato ku hayo dadka ku wada nool guryaha islamarkaasna ay dhacdo in mararka qaybtood ay adag tahay in qoysku ay si toosa isu maqlaan dhagaha waxay ugu jiraan qof dhagalan inaad isu timaadaan maahe isma maqashaan gabadhi waa dhagalada uu odagu waa la hadlaaya uu la hadlaaya maqli mayso wiilkii waa dhagalayahay keenay dhegtaa waxaa ugu jira bahal yar khadkii buu ku jiraa saddex boqol iyo kun shan kun oo mayl dushoodu maraya mar sweden buu maraya mar jerman buu maraya mar kanadu maraya basaasana waa jooga sida dabkaa la saaraya islaantii waxay ma oga inay si dabsuuga saadhay shaqaalu sidoo kale reerka waxaa burbur ku noqday qof kasta oo shaqa ku soo soctay waa burburiyey bahashaan boqol boqol waxaa fiicnaa kii hadalka islaanta waa wacaysay waa soo socda albaabka iga fur haya haya xaaji gabadha waa wacaysa aabbe wase ii keen haya aabe waagaas ayay bahashu saxnayd wax walba aabe haye bay ahayd aabe haye awow haye abti haye bay ahayd maantana waa jooga maalintaasna waa joogay labadaba marka isuma dhowo boqol kiiba siddeetan iyo shan waxay fiicnay waagaa sidoo kale maxamuud ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu uu qeyb weyn ka qaato in dhalinyaradu ay waxbarashada ka tagaan ama ay tahriibaan waxbarashada ilmuhu markay kasoo baxaan iskuolka khadkaa la gelaya wuxuuna dhex marayaa marba maru fiirsanaya mar wax kalu fiirsanaya wuxuu ku jiraa khad marka allahaasha gurigu xoranaya marka dambaba wuxuu le waaba tahriibaya odagan waana wareershay habartan waana wareerisay waaba tahriibaya wuxuu arkayaa mid saaxiibkiisahaa oo adigu laba sano ka hor tahriibay dhaaruusan lahayn sabur qurux badan beeruusan lahayn baduusan lahayn wixii buu isu saaraya wiilkii waaba wareeraya gabadhii waa wareeraysa kulli baddaa la isku tuuraya boqol kiiba toddobaatan hadda kaya baddu ku dhintan dhibtaas anaga haysta bahalkaas bahalkaa inala kaxayiraan rabnaa oo naloo daayo telefoonka halowda halow halowda abis dareen maxamed cabdi dhegamadow ayaa aaminsan in isticmaalka baraha bulshadu uu soo koobay shaqadii badnayd ee ay qaban lahayd maskaxdu maskaxdii shaqaynaysay oo ardada iyo qofka biniaadanka ay ku shaqaynayeen maskaxdiisa inuu wax badan oo tadawuro ku sameeyo waxay soo koo waa soo koobtay oo badhan baa la taabanaya dhag horay wuxuu doonaya ka soo baxaya ansarku doonaya si fudud buu u helaya moogtahay wax badan bay soo koobtay oo diiday inay samayso shaqo badan maskaxdii oo horay u socoto waxaa kaloo dhacay magaranaysaa hadeer masalan waxyaabaha kan la keenay oo technolojiga caasriga ah oo ardadii dadkii dhallinyaradii iyo wixii ay ku mashquulsan yihiin wax badan xataa noloshooda inay wax u dhinto bay khatar ku tahay tiktobka facebooka magaranaysaa youtubeka waxaas yacni wax badan bay maskaxdoodii soo koobtay hadeer masalan su-aal xisaab baa jidha la yidhaahdo xisaabta la yidhahdo logartamka sin cosin tangentiga waxyaalaha la xisaabaha la yidhaahdo xisaabo aada u dheer markii su-aal laiska weydiiyo forty five degree centagent oo kale ama sin goortii la yidhaahdo waxaa la qori jira walaaqo badatay ilaa ansarka lasoo saaro qalin iyo warqad dhagdhagdhagdhagdhag saa u leedahay marka xoog baa maskaxdu u shaqaynaysaa meelo badan baad gelaysaa xisaabo badan baad qoraysaa hadeerna botonkaa taabanaysaa goortii su-aasha lagu weydiiyo ansarkii waa kuu soo baxaya waxaa lumay marka shaqadii faraha badnayd oo maskaxdu qaban lahayd maskaxdii waa soo koobantay marka saa darteed waxay samaysay teknolojiyadan waxay samaysay inay soo koobto maskaxdii oo qofka maskaxdiisii soo yaraado qofku waagii hore maskaxduu ku sidan jiray aqoontiisa oo maskaxday ugu jiri jidhay maskaxduu ku wadan jiray doctooradii hore dhakhaatiirtii hore haddii baaxugmaayo macalimiintii wax dhigi jiray iskuulaadka wax ka dhigi jiray maskaxday ku sidan jireen aqoontooda wuxuu gelayaa macalinkii wax walba ardaygu wuxuu ku soo koobaya youtube-ku gelaya facebook gelaya boton buu taabanaya jaa baasaasoo waa xirantay maskaxdii waa soo yaraatay marka hadday istaagaan teknolojiyadaasu waxaa xirmaaya aqoontii oo dhan baa la waayaya jiri lahayd oo maskaxda qofka biniaadanku ka soo saari jiray oo ku heli jiray waa la waayaya saa darteed waxaan oran lahaa ku talin lahaa in la yareeyo teknolojiyadda oo wixii looga baahi badan waayo keliya lagu qaato laakiin wixii kale loo ogolaado qofka maskaxdiisu inay qaadato isticmaalka baraha bulshada ayaa ganacsatadu uga faa'iidaystaan dalabaadka xayeysiinta iyo suuqgeynta badeecadahooda sida uu barnaamijka bandhiga v o a u sheegay xuseen xasan cabdi oo ka mid ah ganacsatada magaalada boosaaso qaab baan uga faaidsanaa walaal qaabkaan uga faaidsanaa waxaa inaan wax ku dalbano iyo inaan wixii aan ku dalbanay aan ku xaysisano marka aad iyo aad buu noo anfacayaa marka loo adeegsado dhanka wanaagsan intaydinaa wax dalban oo kale maxaa samaysaan intaanaan dalbanay waxaan samaynaa de wix waan seerji karaynaa waa baanaa khadkaasaan ka baanaa intooda badanna boqolkiiba sagaashan iyagoon baan ku dalbanaaba digital market onlinekaas dhinaca iibku aad buu fiicanya onlineka waa ku xidhanahay si weyn baan ugu tiirsanahay de wixii aan keenno dadka meel kale kalama socodsiino khadka un baan u dhignahay oo ay ka soo arkaan hadhowna wixii dalabaada cusub ay naga soo dalbadaan shaygii de waan baadhnaa khadkaan ka baadhnaa kadib baan dirsannaa markaan dirsanno isagoon baanu ku dhex dirsanaa marka koowaad hadhow haddaan keenana isagoon baan ku xaysinaa dadkii macmiisha nagu xidhnaanu aynu mar walba kula wadaagnaa marka qaabo badan buu noo anfacaa maasha allah aan uga faa'iidaysanaa khadkaas dalabaadka hadda waxaan ku samaynaa tusaale hadda anoo boosaaso jooga baan dubaya ama dukaanku yaallaa jina waan kaga dalbanaa onlinekaas sawirkuun baan raadinaa hadhow markaan raadino iyagun baa u dirnaa kabacdina de waxaana waxaa rabta halka dukaanka ad boos joogaa tusaale kaga soo adeegin kartaa aad bay u fududaysin bali boqol kiiba boqol baashi yuusuf xirsi oo ka mid a barakacayaasha magaalada boosaaso ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu ay dhibaato ku hayso dumarka iyo caruurta si xoog la awood badan bay u saamaysay ilmihii gabar iyo wiilba bahalka haddayna haysan moobeelkaas weyn oo teknolojiyada ayna haysan ilmuhu waxna baran mahayo shaqo kuwa qaban mahayo wax alla wixii u aad u dirsatoo dhan ma aqbalahayo bal adiga qoys ahaan ma ku saamaysa aad iyo aad bay ii saamaysay laaluush baabaa ku bixiyeyba markii waxbarashadii ka soo diideen oo yidhaa in mobilna loo gada maahane aqbali mayno baan xataa laaluush ahaanu ku gada qosaska barakacyaalka iyagu bosaskii degan bay misana ku wada hoosaystaan haddaan ilmihii loo gadin amaan islaantii aadan ogelin nikada uusan ogadinna haddee islaantaas islaan jirtaba ma aha allaaba ilaaba ha laii iibi wixii bil kale ay looga dhigi lahaabay waxay rabtaa intay urursato xataa inay oo ilmihii ka khiyaamayso inay ka dhigato moobeelkaa weyne inay ku gadato xilliga waxaad arkaysaa shaqada dhexda iyadoo ku jirta oo meel gidaar la fadhido markaasaa wiil yar tuugu hadduu rabo ka dafaya middabay dib u sii iibsanaysaa hadday rabto marka saamayn weyn bay ku yeelatay dhaqaale burbur badan bay ku yeelatay moobeelkan aafa lisu soo diray weeye waxbarashada wuxuu ka hor yimid oo cillad ku noqday wax badanoo dhibaata yuu dadka ku hayaa waxaa dhacda in dadka qaarkood ay shaqada ku waayaan ama lagu canaanto isticmaalka baraha bulshada oo ay ku adeegsadaan xafiisyada dhexdooda faadmo siciid cali oo ka mid ah ayaa inoo sharaxaysa caqabadaha ay kala kulantay anoo shaqaynaya ama shaqadii ku jirabaa waxaan arkaa anoo meel dhexe iska maraayo oo shaqadii xoogaa ama laygu canaanto mobeelkan iyo tigtogan ee waxaan gadaal u dhigo habeenkii waxaan dhacda inaan fiid hore shan saac baan seexdaa labadoo kaleetaan baraarugaa taleefonkii baan gelaya video haddaanan daawan facebook youtube hurdadaba iyagaa iga fiicanba oo waxaanba ku xisaab waxaan ka faa'iidana garan maaya laakiin habigayga oo ka helaba inaan haddii marar badan lagugu canaantay ma iska joojisay Ay, wax la deyn kara maaha waa wax dhiiggaaga ku jira wax deyn ka dhid maaha Een, waana shaqaynaa waana daawanaa waxa weeye shaqada iyo iyo iyo tigtokga waa isku wadaa waxa weeye dadku haddeer qof weyn iyo qof yarba waa la wada galay T- tiknolojiyada waxa weeye maamo weynaata baa arkaysaayo iska duuduubaysa oo waxaa ku xisaabtamaysaba haddiisan maalintii saddex video afar video soo gelin aan oraan karin laakiin haddii si loo eego dhaqaale burbur een, toobad xumo nolosha iyo sida runtaa aan fiicnayn ma fiicna adeegsiga baraha bulshada waxaa jira waalidiin aan aqoon durugsan u lahayn hase ahaatee ay ubadkoodu ka caawiyaan magacayga waa maxamed xaakun sheekh maxamuud ilaa qadka waan isticmaalaa sababtoo eh inkastoo hadda waayada cusub dadkii kala maqnaay waayada fog waad artee qadka laiskala had walba laiskala hadlaya facebook iyo aad iyo aad baan u isticmaalnaa sababtoo ciyaalka yaryarka oo farsamada aad iyo aad hadda ugu dheereeya xirfadan teknolojiyada ayaa afar ilaa sax naga caawiya anagoo etoobiya ayaan ahayn waad artee leef baan u aragnaa waad artee codkaasaan iisa duubnaa waad artee muuqtaal baan iisa duubnaa waad artee waa is maqalnaa waa wada sheekaysana waa ku hambalyaynaynaa maadaama teknolojiyadan cusub oo horumarka laga gaaray hambalya aniga xaggayga waa u hambalyaynaya sababtoo eh, wax aad dadkii isku xirinaya waa artee afar iyo labaatan waraaqaha la iska qorqoray waa laga yimidba facebookaas afar iyo labaatan saaca qadka aaga diraysa qadkaad kala hadlaysa waad artee lama heli karaan le hambalya maxamed oo iminka lixdan iyo afar jira waxa uu sheegay inuu qoys ku yagleelay isticmaalka baraha bulshada ani midkaas aad iyo aad baan le- waa midkan ku guursaday ba hadda qof aad boosaasadan ii joogto garoobaan guursaday waad aragtay afar iyo labaatan saac waa uu kan aan kuwada hadalnayba aan kuwada xariirinayba Waa- waa xagga tiknolojiyada hambalyaan leeha ku iri si kale kuma garantid nin magaalada de maba daqoobo af soomaaliya warka kuu sarfeego soo ma garan midkan hadda ad iga weydiinaysaa waan ka wada hadalnay waa ku wada sheekaysana anagoo is aragnay yaan macnaha qaayaan qabuul isku noqonay meel baan isku ballanay waan is aragnay si faashionan isu helnay ha ahatadeeda ee hambalyaan leeha qalabkan cusub waa u hambalyaynayaa waxaad ba leedahay adigu gurigaaba ku yagleeshay anigu gurigan ku yeegleelayba owlaad baaba laygu dhalayba Weynaya waa soo dhaweynaa dhinac bay iga taagan tahay halkaas ay tahay guulaysa baan leeyahay dadka teknolojiyada noo keenay annaga aad iyo aadaan ugu hambalyeynayna waa ku fiicnaana adduunka oo dhan oo naga xirxirnay yay wana tuseenba dadkii dhalinyarta ahayna way la jaan qaadeen oo bacayna ayagana way na daadiyeen maxamed oo facebook ma isticmaasha facebook waa isticmaalnaa dunida waxa ka dhaco dhan ayaa waarta qadadkan oo lasoo dhigaa waan isticmaalnaa annagana sida kalaadan ugu jawaabna facebookaba horumar aad iyo aad u weyn ayaa loogu isticmaalaa yar iyo weynba waa la isticmaala waa lala jaan qaaday maxaa ka shaqaysaa maxamed aniga maxaan ka shaqeeya waad artay waad artay had walba shaqada ii soo boodo hadday guryo dhis noqoto hadday waad artay dhul kale noqoto ay had walba shaqada ii soo boodaan ka shaqeeya shaqa ii xadadan ma jirto marka baraha bulshada goormaa isticmaasha Bar- ba- baraha bulshada waxaan isticmaalnaa marka shaqada soo begno oo intii waad artay jiif laga gaarayo iyo waqtiyada nafiska la leeyo shaqa aan la haynin ayaan bara- baraha bulshada isticmaalnaa isticmaalka baraha bulshada ayaa waxa uu si weyn u fududeeyey xiriirka dadka ehelka ah ee ku kala nool daafaha dunida helista xog degdeg ah waxa kale oo uu bulshada u sahlay soo bandhigidda fikirkooda iyo aragtidooda siyaasadeed inkastoo ay jiraan dad uu saameyn ku yeeshay caafimaadkooda iyo inuu wakhti badan ka lumiyo iminkana aan dib idinku celiyo sahre ciidla nuur oo ku sugan washington mahadsanid faadumo yaasiin jaamac oo toddobaadkan u kuur gashay saamaynta internetka iyo baraha bulshada isticmaalkoodu ay ku leeyihiin nolosha qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso barnaamijkii bandhiga v o w waa naga intaa tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo